walahi kulley waa idinka saxaafid ahaan goobjoog markhaatiya katiina isbedel weyn loo taaban karo magaalada amnigeeda maasha allah sidai maalmihii beriyii hore ay aheyd iyo hadda isku mid maahan aada iyo aad bay u wanaagsan tahay ciidamada habeeney maalin waa taagan yihiin roondada waad arkaysay intaan dabka kicin annagu magaaladan ku dhex sugnayn gudaha roondaan ku jirnay marka amniga aada iyo aad waa wanaagsan yahay wax dhima jiraan wallaahi niyahow hadee kolley amniga mar walba maalinta say xigtu sii wanaagsanaanaya waayo hal maalin nabad laguma soo dabaali karo nabadda waa yaryar maalinba maalinta say xigto waa sii wanaagsanaanaya amniga waxaan rajaynaynaa meelaha naga sii baxsan degmooyinka weerarada qolo nabadiidka nagu soo qaadana inaan gaari doono maalmahan dhow si yacni shacabka ay u nafisaan
duleedka magaalada ama magaalada banaankeeda iyo tuulooyinka hoostaga ciidamadu waa ay gaareen oo difaacyo ayay ka samaysteen marka maxay tahay waxyaabaha aad aragteen iyo sababaha halka aad u tagteen wallaahi horumar la gaaray ka mid tahay in duleedka magaalada la dejiyo wixii magaalada soo galaayo la jeekimo la baaro marka qaabkaasaan u dhignay meelaha kale kasii duwanna waxaan rabnaa inaan jigbontooyin kale aan dhigno si yacni amniga loo xaqiijiyo wallaahi wixii wax sharciga ayaa la geenayaa qofkii dembi lagu helo kan dembi aan laheyn haddee xornimadiisaa la siinaya wixii wax lagu arkana maxkamadaha loo gudbiyaa sharcigaa loo horgeeyaa niyow daliilka meel kastoto ay ka dhacaan afgoy keliya maahan laakiin dadaal badan la sameeyey kahortag badan aan sameynay way muuqataa magaalada inay ka duwan tahay sidii hore aada iyo aad buu amnigu wanaagsan yahay xataa gaadiidka waa xadidnay oo awal isha koonaha kasta oo kasoo geli jiray mootooyinka wadooyinka qaar amniga ciidamada habeeney maalin waa ku sugan yihin waa taagan yihin hadda waa la baarayaa dhammaan waa gacan biraan ku qabanay wax mooto ah oo nuuxsan karo wadooyinka loogu talagalay ama ameertaan ku bixinay maraan wadooyinka kale ma mari karaan waayo ciidamada ayaan meel walba aan geynay wakti xadidan ayay maraan baabuurta waktigii shacabka iyo dadweynihii ay kala xaroodeen haddee mootadii socotaan aragnana haddee qof mid sharci darada ku socota inay tahay sharcigan la horgeena ama ameeraan ku bixina